بسم الله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الdiini kullihi walow kariha almushrikuun maanta oo taariikhdu tahay sagaal iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri kuna beegan sideed iyo tobanka bisha koowaad laba kun labaatan iyo lix aroortii hore bacda salaad ciidanka mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe ee ka howlgala degmada warshiiq waxay weerar ku qaadeen afar xero oo ku tiilay deegaanka jabadgodane ruun shiikhow shiiqyaalo iyo buurka ka ah dhammaantood goobahaas hoos taga degmada warshiiq halkaas mujaahidiintu waxay kula dagaalameen maleeshiyaadka ridada ah ashaada la dirirka khaa'imulwadaniinta la dirira diinta islaamka iyo shareecada oo halkaa ku aruursanaa ilaahay fadligii dagaal kooban kadib xeryihii waxaa la wareegay ciidanka mujaahidiinta halkaasna ilaahay wuxuu ku jebiyey subxaanahu wa tacaala murtadiintii dadkaasoo fasaad meeshaas ka waday ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigoodii ilaahay waa ka abaalmarshay saakana halkaas ayaa lagu gacan saaray ilaahayna waa baabi'iyey halkaas waxay uga carareen dadkii meesha uga baktiyey waxay kaloo ka carareen wax alla wixii cadowga ilaahay uu kusoo hubeeyey sida tiknikadii diyaarado daroonna ah madaafiicda garabka laga rido dhammaantoodna ilaahay ayaa mujaahidiinta u soo gacan gashay iyaguna waa carareen ilaahay ayaana uga mahadhaynaa arrintaas intaas kadib waxaa la yaab leh saaka hubka aan ka qabannay inuu ahaa laba kun iyo labaatan iyo shan dhowr bilood ka hor baabuur la sameeyey iyo qoryo ay maraykanku sameeyeen oo qaroonada baroonada la leeyahay oo saaraay baabuur cusub oo hadda ay sameeyeen gaaradu waxaa la yaab leh ciidanka maraykanku sida soomaalidao dhan bay og tahay sitiman ka dhowaa iyo bishaan soo dhaafnay wuxuu ku hadaaqaya madaxweynaha kaafirka ah ee maraykanka soomaaliya inay tahay dad qurun ah dalkuna uu yahay dal dal wasakh ah iska dhaaf soomaalida halkan joogta ee soomaalidii maraykan joogtay oo citizenshipka ka haysatay maraykanka waxaad ogtihiin in suuqyadoodii la dhacay xoolahoodii la biliqaystay guryaha ay ku xiran yihiin iyagoon waxay galabsadeen aysan jirin ninkii markaa saas ahaa in nin maanta soomaaliya inta hubkiisa qaato oo warshiiq lasoo fadhiisto ee uu ajandaha ashaada la dirir uu leeyahay waa nasiib darro waxaan leenahay ciidamada meeshaas xoogga lagula haayo awalna khaldamay ee murtadiinta ah ilaahay u soo noqda rag badan oo adagkayda ka mid ah ayaa siaad ogtihiin oo saaxiibadiina ayaa noo yimiday kadib markaan u baaqnay kolley baraha bulshadana ka aragteen iyagoo baashaalaya iyagoo dhul dhabadana yimaday waxaan ognahay cunuga xumaayoo lalahay cunuga xumaayoo la dhihi jiray odawey yuusuf raagi inuu maanta amarku soo baxshay in ninkii jabadgodane iyo warsheekh ka carara in uu dil yahay maxkamad la'aan in la dilaayo waxa la yaab la waaye odawey yuusuf raage mugow maahan la yidhaahdo aadanya baal uu ka cararaayey asagoo shan kunoo askari wata yaa toogta hadda waa nool yahay dadka dhan maa og marka miskiina maska la fuulale miya maago masaakiintanuu ka adag yahay odawey asaga carar ka bilaabay mahaana hadda ciidan ma joogo saddex urur afar ururaa laga sheegaayey shan kunoo nin asagoo dhexda uga jiro una carara asagoo waxuu sii kufkufaayey tiintiinta aadanya baal muga waxaan leeyahay xaa lagu dilaa oo adiga lagugu dilayn waaba kan waaba askari adoo jenaraala had carartay xaa kan lagu dilaa in la iswarsaday rabtaa nimaya waxaan idin leeyahay odawey idinma dhalin idinmana soo korsan ajandaha u dagaalamaayana waa in cadow ilaahay oo waddankan soomaaliya qabsado isagoo inojenti ah oo reer baadiya ah a waxaa la yidhi sarreeye gaas iyo sarreeye guutaata garaadadii konton sano loo sacay jiraa waxaa lagu siiyey dhowr sanaa lagu siiyey waxaasna waxaa la rabaa in waddankan lagu qabsado canugaas nagnaglaha waxaa laydinka rabaa niman yahow haddee u idiin diida xamar nimankaad u dirirayseen oo diintiinni u gaddeen oo waxay idin sii hayaan aad ogtihiin ay soorgeeriyaa tahay lama boqoloo doolaroo mugna imaaha mugna laweyaha noo imaada aanukaan idin dilayn waa ogtihiin saakay mugi la jaba kadib niman qorya wataan noo yimida waa ogtihiin nimanka idinka maqan aanukaynala jiraan ka horna waa ogeedeen qulqulka hadayna ka dhacday nimaya waxaan idin leeyahay anukaan idin dilayn anukaan inaad noolaatiin rabna ninka noolaa tooba iyo ilaahay inuu u naqda leh inaan idinku dilno xataa gaalnimada ma rabne inaad ka tooba keenteen rabna noo imaada maandheskogaal noo imaada haddau idin dilaayo aanu kaan idin dilayn haddau idin qasbayo aanu kaan idin qasbayn dagaal idin geli mayno meel dagaal aanu kaa ku filan maoryaana aanu kaa ku filan sida loola dirira aanu kaa naqan niman yahow waxaan idin leeyahay ilaah baan idinku dhaarshaya labaatan sana jihaadka aanu hadda ka socdaa berigii midowga maxaakimta lixdii bilood laga bilaabo ilaa haddan wadnaa labaatankaas sannadood kadib ninka gaal u dirirayow miyaan la gaarin inaad inaad waxaad u diriraysa inaad marna ka fikirto yaa la dirirsan tahay waa soomaali culimo ah oo kitaab ilaahay iyo sunnada nabiga dadka dalka ku xukumaysa soomaali rabta inay mirayso kitaabka ilaahay iyo raayada tawxiidka ku mirayso muslimiintoo dhan walaal ka dhigto ayaa la diriraho in adeerkaa garabkaaga baldamoo adna garabkaaga cidda taagan waa uganda waa burundi waa turki waa maraykan waa etoobiya warxaad isu tihiin isku af mihidiin oo isku diin mihidiin oo isku dal mihidiin oo isku dan mihidiin xaa idin daba dhiga war miyaan la gaarin inaad fiiriso qoraga aa sidato iyo iskale qoragaan maadhaha soo gata qoragaan nimaa kuu dhibto ku dhimo ku leeyahy isagoo dhimo maayo turkiya iskale waa aragteen waxa u cabirtay ceelmacaan cadale iyo ceel warshaq inta u dhex aysay ow gacanta ku dhiga xaggaad aadi rabtiin waxaan idin leeyahay miyaan la gaarin ciddaad u diriraysa inaad garatiin miyaan la gaarin inaad ilaahay u noqotiin miyaan la gaarin inaad waddankiinna xaqa uu idinku leeyahay aad gudatiin warnimaya waxaan idin leeyahay waa idinka hadlaysan tahay annaga waxaad ogtihiin waa laydin layha waa laydin dila kuwii shalay idinka soo tegayoo safka idinkula jira nala jira mahaanay cambe ku dhuuqayaan mahaanaa geel loogu qalaasay mahan fadhaan lacagta qoryahay shaytaan baasaan siinay hadday rabaan inay wadda kole joogaanna waa u fasaxan yihiin hadday rabaan inay dhoofaanna lacagtaanba lacag uu kabayna waa dirayna warnimaya waxay axayadin haaya waxaan idin leeyahay ka waantooba waxa aad mahaas ku haysiin muddaa ilaahay idin siiyey wixii hadda soo gaaray ilaahay muddou siiyey ka waantoobaan idin leeyahay ugu dambayn ciidanka mujaahidiinta jazaakum allahu khayran wixii aad meeshaas ilaahay ka ballan qaadeen ilaahay wuxuu yidhi in tansurullaaha yansurkum sideedaba haddaad ilaahay u gargaartin ood kitaabka ilaahay u gargaarteen ilahay inuu idin gargaara waa idin ballan qaada waa u gargaarteen waa uga run sheegteen ilaahay haddaad u run sheegteen ilaahay idinka run badan wixii ou idinka ballan qaada waa kaas waa idin rumeeyey dariiqaas waa dariiqaad ku liibaanteen waa dariiqaad cadowga isu soo bahaysta oo kontonka kuna askari yahay aad ku baabi'iseen dariiqaas hala laasimo ilaahay cadowga waa noo jabaa fa idaa dakhaltumuuhu fa innakum ghaalibuuna foodda haddaan gelino ilaaha naga ballan qaaday fa innakum ghaalibuuna uu leeyahay inna fiiri inna xarfu tawkiidow ilahay ku adkeeyey waa ghaalibuun haddii ilaahay facalima maa fii quluubihim fa anzala sakiinata calayhim wixii diyaarad yimid wixii helikobter la keena wixii duqayn timiday waa run sheegteen ilaahay ilaahay yaad run sheegteen ilaahayna waa tawdi ka badbaadshi sidaasuuna idiin badbaadaa xifdi ilaahay yaa ku jira cid idinka bixin karta gacanta ilaahayna lama arko ugu dambayn akhiiran deegaanka dadka degan ee dadka reer warshiiqa adkaysta in laydin xirxiraan ognahay insha allahu tabaaraka watacala waxaan u dagaalamayna inanka dulqaadno waaye jazaakum allahu khayran inaad dhab iyo dheri u naqateen mujaahidiinta waa idin ducaynaynaa adinkaan idiin diriraynaa waana saa dambaad garan berriyaad ogaa doontaa waxaan u dirirayno raalliyaan idinka nahay waxaana idin leeyahay cirkaya dhulka allah isugu keen irmaaneeyo wakhtiga roobka waa laga gudbaa dadku leeyahay ilaahay wakhti wax ka maqaadiyo wakhtina ma yaqaana ilaahay waxuu yaqaanaa gacantiisaa buuxdee cirka iyo dhulka allah isugu keen irmaaneeyo roob laga sheekeeyana allah idiin daasho khayrna allah idin siiyo xoolaha iyo allah idin barakeeyo wixii dhibaato ay gaaladan idin gaarsiisana ilaahay ha idin booga dhayo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu